bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha februari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan muddo saddex cisho kabacdi waxaa maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya soo gaaray qaadkii la hakiyey iyadoona goobaha qaadka lagu iibiyey ee magaalada muqdisho ay hayeen kuwo aad u ciriiri ah maanta waxaana magaalada ay ka jawi beddelan tahay saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ee magaalada aanu soo gaarin wax qaad ah goobaha qaadka lagu iibiyo ayaa ah goobaha ugu mashquulka badan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona subaxnimadii hore ee saaka laga dareemayay magaalada diyaargarowga ku aadan imaanshiyaha qaadka iyadoona dhallinyarada yaryar ee ka shaqaysa goobaha qaadka lagu iibiyo ay diyaargaraynayeen goobahaasi qaar ka mid a dadka qaadka cuna ee ayaga soo gaaray goobaha qaadka lagu iibiya oo codbaahiyaha raadiyo wardheer ku hadlayay waxa ay sheegeen in dhibaatooyin badan ay ku qabeen imaatinkiisa taabeddelkeeda sidoo kalena aysan dhaafi karin qaadka soo gaaraya magaalada muqdisho waxa ay tilmaameen in muddadii saddexda maalin waxyaabo badan ay iska fahmeen oo ay qayb ka tahay soo noqoshada dhiigooda sida ay sheegeen kuwaasoona muddooyinkii lasoo dhaafaysan u suurtagelin maadaama qaadka marka uu imaada sida ay tilmaamayaan dhallinyarada qaar ay tahay mashaakil ku soo kordhay dalka waa ka nastay dhiiggayga hataa waa soo ifay ummadaaba ku darsamay ani cabdulaahi aliila aan ragga isticmaalaan ku jiraa aan waxaa bilaabay labiyo tobankiyaa bilaabay walaalna waxaan meel inoo yeeshina maleniyo idaacda dhiirgiin wax soo nuuri ilaawurta ma jirtaniyo baashaaniyo waana diliniyo waxaan shaqa hayna awurta ma jirto mana dhaafo karno waxaan qaban ilaa hadda kusoo balan goobaha qaadka lagu iibiyo gaar ahaan suuqa beerta ee ah meesha la geeyo qaadka marka uu ka soo dego garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa ahayd meel saxmad badan waxaana suurtagal ahayn inaad hesho qof ama laba kuu xog waramo kuwaasoo aad wax ka weydii karto qaabka iyo siday u arkaan imaashyaha qaadka balse aan wax idinka maqashiya ama ila wadaaga dareenka goobta marka uu imaaday qaadka sida ay ahayd bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa qaba aragtiyo ah inay habboonaa lahayd in gebi ahaanba aan la keenin qaadka maadaama uu dhibaatooyin badani ku haya bulshada qaybaheeda kale sida dhibaatooyinka qoyska inta badani ka dhasha oo uu qayb ka yahay sida ay tuhunsan yihiin ama ay rumaysan yihiin qaar ka mid a dhallinyarta magaalada muqdisho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo ay qayb ka tahay dhac iyo boob iyo handadaad inta badan ay la kulmaan bulshada marka ay waayaan dadka cunaqaadka ee ayagu qaybta ka ah dadka inta badan lagu eedeeyo falalka amni darrada ah inay sameeyaan dhac ay u geysanayaan bulshada inteeda kale
ani ahaan waxaan u arkaa qaadka imaashihiisa dhibaato kusoo kordhaysa dalkaan u arkaa waxaan ku sababeynaa qaadka dhibaatooyinka uu wado waxaa ka mid ah fidmooyin badanoo sal uu ku leeyahay fidmooyinkaasna hadda maanta meeshaan haddaan kusoo koobo waqti dheer lanagu sii qaadanaysaa waxaa ka mid ah maxaa la dhahaye dhaca diilka waxyaalahaasoo dhan sal asaa ku leh haddii la isticmaalaan ka hadlaya qaadka keenistiisa dhibaato waa dalka dhibaato ugu yahay maxaa yeele sababta loo dhacayo maxay tahay dhaca waxaa keenayo qaadka qaadka marka uu qofka u waayo waxaa sababa inuu wax dhaco ma jirto waxaas wallaahi waxaan isleeyahay qaadka dhibaatooyin badan oo dalku haya dadkii wax baran lahaa dhallinyartii qaaday baranayaan dhibaatooyin badan dadka xaasaskooda iyo magaciisigooda intaba dhibay ku qabaan aniga cabdiwaaxid mukhtaar magacayga waa cabdiwaaxid mukhtaar maclan aniga ray ahaantay waxaan ka qabaa maadaama aniga horta ma isticmaalo laakiin in la keena ayaa fiicna li'annahu maanaa dare cayaal badan ayaa lagu biilaa aniga hadda macnaha sigaarla ayaan ahay maadaama hadda labadii ayaa saddexdii maalmood oo qaadka naga maqnay wax wax naga gadanay hataa laakiin aniga ma isticmaalo inuu imaadaa fiican ahaa li'annahu macnaha hataa laba saddexdan habeen dhac hataa waa bilowday macnaha dadka hadday waayaan macnaha qaadkii ayaga oo lagu isku boojaynayeen marka dhacay inay bilaabaan moobiladii waxaas muddo saddex maalin ah ma imaanin magaalada muqdisho wax qaad ah balse maanta ayuu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoona loo iibgeeyey suuqyada lagu iibiyey qaadka waxaana magaalada muddooyinkii lasoo dhaafay ay ahayd mid jawi ahaan iska hagaagsan maadaama wax qaad aan u imaanin sidoo kalena ma jirin dhibaatooyin ka dhashay muddadii qaadka uu ka maqnaa gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho ganacsatada qaadka iibisa oo qaarkood la hadlayay idaacadda b b c-da ayaa subaxnimadii hore saaki tilmaamay iyagu inuu qaadka imaan doono magaalada muqdisho maanta xalna laga gaaray waxyaabihii inta badan laysku haystay oo ay qayb ka ahayd kordhinta cashuurta dalkaasi kenya lagu kordhiyay ganacsatada qaadka usoo qaadi jirtay gudaha dalka soomaaliya
qaybihii aan ka qaylinayna wax isbedelaha ku yimid meeshii aanu lixdan kun iyo konton iyo shan kun maraynay xalay shan iyo labaatan baa lagu dalbaday haddii aanu dad isku xiran oo iska maqlayan lahana intaa in ka yar baanu ku heli lahayn waxay ahayd ballanku in qaadku uu saddex beri xirnaado saddex beri kabacdina annaku isu imaanoon go-aan gaarnoon guddi dirsanno xabar iyo puntland iyo beelaha inta udhexaysa inaanu dad guddiya dirsanno oo muxuu ahaa aanu waxaanu annaku ognahay oo go-aan aanu ku wada shaqayno lix iyo tobankii diyaar loo baldalbay oo markii dhowr qofowda samaysay intii kale waa ku raacday xamar qaadkii dhowr iyo tobanka diyaaradood ahaa aadi jiray baa u socda puntlandna sidaas oo kale halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee darooniska ay ka iibi doonto waddamada deriska la'ah soomaaliya si loo wiiqo awoodda ururka al-shabaaba dowladda maraykanka ayaa waxa ay dadaalla kula jirtaa ama ugu jirtaa sidii ay u yaray lahayd khataraha kooxaha xagjirmada ah ee ka jira dalalka siiriya iyo sidoo kale soomaaliya iyo qaybo badan oo ka mid a caalamka kuwaasoo haatan ay dowladda maraykanka ku dardargelinayso ama ku dhiiragelinayso waddamada deriska la'ah soomaaliya inay ku wiiqaan awoodda ururka al-shabaaba diyaaradaha darooniska ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa la tilmaamay in laga iibi doono waddamada saaxiibada dhowla-ah maraykanka ee deriska la'ah soomaaliya kuwaasoo ay kaga qayb qaadan doonaan burburinta saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya maadaama ciidamo haatan ay ka joogaan waddamada deriska la'ah soomaaliya gudaha dalka kuwaasoona qayb ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom dowladda maraykanka ayaa diyaaradahan ay ka iibinayso waddamada deriska la'ah soomaaliya ee darooniska waxay qayb ka yihiin dadaallo ganacsi oo ay kula jirto waddamo ka tirsan caalamka gaar ahaan shiinaha iyo sidoo kale waddamo kale oo ayagu iyo israa'iil oo u iibgeeyey qaybo ka mid ah caalamka diyaaradaha darooniska ah dadaaladan dowladda maraykanka ayaa sidoo kale waxa ay tilmaantay inay la socon doonto xaaladaha diyaaradaha ay ka iibinayso waddamadaasi kuwaasoona intooda badan loogaga qayb qaadan doono burburinta kooxaha xagjirka ee al-shabaab shir looga arrisanayo arrimaha xagjirnimada diiniga ah ayaa maanta ka furmaya magaalada washington ee caasimadda dalka maraykanka madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi maraykanka jo banin ayaa sheegay mar uu la hadlayay qaar ka mid a wafuudii shirka isugu timid in uu xiriir wacan la leeyahay dadka soomaalida isagaoo sheegay in had iyo jeer uu ku arko dad soomaali aad u fara badan goobaha boostoojooyinka ah waxa uu sidoo kale tilmaamay in saaxiibo badan uu ku leeyahay dadka soomaalida ah ee tagsiilayaasha ee ka shaqeeya qayba ka mida gudaha dalka maraykanka shirkan oo ay ka qaybgalayaan waddamo cadadkooda uu gaarayo ilaa iyo toddobaatan waddan ayaa lagu wadaa in diiradda lagu saaro sidii dhammaanbaa caalamku isaga kaashan lahaa ka hortegista ururada xagjirnimada diiniga ah ee hadda dagaalada ka wada wadama waddamada ciraaq siiriya iyo goobo kale oo aad u fara badan waxaa dhinaca soomaaliya shirkani uga qaybgalaya wasiirka wasaaradda waxbarashada khadra bashiir iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda cabdulaahi axmed jaamac ilkajiir oo maalintii salaasada ee shalay gaaray magaalada washington iyo sidoo kale dad soomaaliya oo ka imaanayo gudaha waddanka maraykanka kuwaasoona qayb ka noqon doono shirka looga arrisanayo arrimaha xagjirnimada diiniga ah howlgallo lagu baaraya qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa ciidamada ammaanku waxay ka sameeyeen qaybo ka mid a degmada hodan ee gobolka banaadir iyadoona ciidamo aad u fara badan oo si gaar ah u tababaran lagu arkaya waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho kuwaasoona ka qayb qaadanaya xaqiijinta amniga magaalada muqdisho baaritaanada iyo howlgallada ciidamadan ayaa waxa ay ka dambeeyeen ka gadaal markii ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha maxamed cumar cartan habeenkii xalay ah uu ka hadlay idaacadda ku hadasha afka dowladda kaasoo tilmaamay in ciidamada ammaanka looga baahan yahay inay galaan heegan buuxa ayna ka hortagaan falalka amni darre ee ay maleegayaan kooxaha al-shabaab ee dagaalada kula jira dowladda iyo ciidanka amisom ciidamada ayaa la tilmaamay baaritaanadii saaka ay ka sameeyeen qayba ka mida degmada hodan inay gacanta kusoo dhigeen ilaa iyo saddex ruux oo ku libisan dareeska ciidanka dowladda kuwaasoona qayb ka ahaa falalka amni darre ee ka dhacaya magaalada muqdisho ciidamada ayaana wada baaritaano qaybo ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho iyadoona saaka waddooyinkaasi lagu arkaya gawaarida raaxada oo baaritaano dheeraada ay ku samaynayaan ciidamada ammaanka ciidamada ayaa sidoo kale ku amraya gawaarida yaryarka ah ee sida gaarka ay u leeyihiin shacabka muqdisho inay ka fiiqaan muraayadaha beesalka ah maadaama inta badan ay qayb ka yihiin falal amni darro muraayadaha beesalka ah gawaarida ay ku xardhan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee fadhigooda u yahay jalalaqsina waxa ay howlgallo ka sameeyeen waddada isku xirta jalalaqsi iyo degmada buulaburta ee gobolka hiiraan wararka laga helaya halkaasi waxa ay tilmaamayaan in ciidamadu ay kaga gol leeyihiin howlgalladan sidii ay isugu furi lahaayeen waddooyinka degmada buulaburta iyo jalalaqsi u dhexaysa taasoo muddooyinkii lasoo dhaafay caqabad xooggan ay ku hayeen rag ka tirsan ururka al-shabaaba saraakiisha ciidamada hogaaminaysa waxa ay tilmaameen in baaritaanadan ay yihiin kuwa la joogtay doono tan iyo inta laga xasilinayo waddada isku xirta degmada buulaburte iyo sidoo kale degmada jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan xilli qaybo ka mida deegaanadaasina muddooyinkii lasoo dhaafay shacabka ku dhaqan dhibaatooyin ay kala kulmayeen rag ka tirsan al-shabaab al-shabaab ayaa dhowaan qaybo ka mida gobolka hiiraan waxay ku gubeen gawaari kasoo ambabaxday degmada buulaburte kuwaasoona la sheegay inay wadeen shixnad gargaarkii dhowaan laga qaybiyey degmadaasi buulaburte ayagoona dab qabadsiiyey gawaaridaasi oo ay lahaayeen dad rayid oo ku dhaqan degmada buulaburte wararka laga helaya bokolna waxa ay tilmaamayaan in hal wadda loo furay degmada xudur oo muddo laba sana ah go'doonsaneed iyadoona la sheegayo wararka haatan halkaasi laga helaya in waddadaasi ay durba gawaarida istimcaasha gaarsiiyeen gudaha magaaladaasi shixnado kala duwan oo raashiin ah qaybaha raashinka lagu iibiya ee magaalada xudur ayaa laga dareemayaa hoos u dhac aad u ballaaran ka gadaal markii waddadaasi ciidamadu ay ku guulaysteen inay furaan saraakiisha u hadashay ciidamada dowladda oo magacooda ka gaabsaday waxa ay sheegeen inay sii ballaari doonaan furista waddooyinka ee gargaarka loo soo marsiinayo degmada xudur oo muddo laba sana ah ka goodoonsaneed gobolka intiisa kale niman meel keenan ku dhuubanaya ciidamada ka warheeleen iskuweeraa laga qabtay shan iyo toban ay ahaayeen toban waa ka fakatay dhaaway qaarkood ba ahaayeen shanna meesha lagu dilay halkaas ciidamada qoryo dabajaahaya iyo sabadhay kasoo furteen ciidamada xaggeeda dhaawacay waxaana gaaray laba qof ah lafna ma jabin cidii dambe go-injiisay dhexfartay dhaawayna hadda waa fiican yahay howlgalka ugu dambeeya ciidamada galankaas bay ahayd howlgalladaasna waxay ka galeen meesha la yidhaahda dalan doole iyo u dhexayso tiyaglow kala barkeeday ka howlgaleen konton shan kilomitr loo jirtaa hadda waxaan jecelnahay insha allah wejiga hadda bishaan soo socoto ee ka bilowdo maalka waxaan jecelnahay aan si furno waajid iyo baydhabo waa la furaa jidka waa la furaa ciidamaa la dhigaya ma waddada ciidamaa dhigayna anagu hadee dagaal diyaaraan u nahay haday haday alla kulane laakiin jidkaas baydhabo ciidamaa ka soo baxayo waajibna ciidamaa ka baxayo afartan iyo shan kilomitr qolo kasta qaadanaysaa jidku waa sagaashan kilomitr waxa weye hadde anagu doorashada ma soconay haddii dagaal la diyaaraan u nahay laakiin jidka waa la furaya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta aynu jecelnahayo waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu